بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh inoo suuro geliyey inayn iskugu nimaadno axabu lbiqaaci ila allah meelaha ugu khayrka badan arlada ee ilaahay ugu jecel yahay amni iyo iimaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inugu kulmiyey allahaaseenu mahadnaqaynaa intaa dabadeed waxaa markaas caawa inoo qabsoomaysa muxaadaro ay soo iclaamiyeen mu'asasatu lkaram liddacwati watanmiya mu'asasatu lkaram ay soo iclaamisay faraca markaa maroodi jeex au markaa soo iclaamiyey gaar ahaan qaybta markaas maxamuud haybe guddidii markaas loo xil saaray inay markaa dacwadda ka shaqayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahaddaa leh waana tii ugu horraysa ee ah muxaadaro caama ee inooga qabsoomi doonto markaa masaajidkeenna barakaysan waxaanan markaa ku marti qaadnay culimmadeennii qaar ka mid ah alxamdu lilah way naga ajiibeen iminka dhinacayga bidix waxaa fadhiya sheekh khadar cabdilaahi allah barakeeyo wuxuu ku qoran yahay inuu caawa inoo qaadaa dhigo ahabaatu cala addiin diinta oo markaa lagu sugnaado fadliga iyo qiimaha marka ay leedahay habeen dambe oo jimcaana waxaa markaa inoo qabsoomi doonta haddii alla oggolaado alsawaarifu cani ilxaqi ou inoo geli doono doctor bashiir axmed salaad waana muxaadaraadku waxaynoo socon doonaan insha allahu tacaala waa hadba sida allaynugu suuro geliyo sheekha ayaa ku soo dhoweyn doonaa mowduuca suu markaa inugu qaadaa dhigo waxaan leeyahay sheekh falyatafadal mashkuuran wama'juura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سدا ولا الكين وتلمامي موضوعة هدي لهاي كدقعة وإن وذاق دونا وموضوع الثبات على الحق وعدم الانتكاس الثبات على الدين وإسلهل إن حق لقصق ناضه oo aan laga leexan amba xaqa in lagu dheganaado oo aan laga dhicin xaqa in lagu dheganaado oo qofka muslimkaahi uu haysto oo uu ku sugnaado iyo ahmiyadda ay leedahay walaalayaal mowduuca mowduuc sahlan maaha inkastoo mawaadiicda isagu uu ka mid yahay aad looga hadlay waxaan isleeyahay isaga iyo mowduuca la yidhaahdo alwasatiya aad baa looga hadlaa haddana saamayntiisu aad bay u yar tahay fii bacdi alaxyaan saamayntiisu way yar tahay oo way kooban tahay sugnaanshiyaha diinta lagu sugnaadaa in laga hadlo oo mowduuca la soo dhammeeyo oo la dhammaystiraa maaha arrin sahala maaha habeen iyo maalinna ku dhammaan mayso runtii meelo fara badan buu farafaraynayaa uu cagacagaynayaa mowduucu in si aada looga bogto oo si aada loo diyaariyo ayuu ku wanaagsan yahay sidaa dareemaysaanna mowduucan iyo mowduuca sheekha dambe ee habeen dambe way isgelayaan haddii asawaarifu cani alxaq haddii la yidhaahdo wasaa'ilu ahubaat calaa diin illaahna way soo gudageli doontaa haddii ilaahay ka dhiga sidaas aawadeed waxyaabaha kaalmeeya habaadka iyo qofka waxyaabaha habaadka iyo sugnaanta ka weeciya midna maan soo qaadin wuxuun baan wax ka tilmaami doonaa haddii ilaahay ka dhiga saddex mowduuc oo gaagaaban marka laga yimaado muqadimada iyo horudhaca mowduuca koowaad waxaynu wax iska weydiin doonnaa ahabaatu cala alxaqi bal inaynu ciwaanka kala saaro aynu kala guro ahabaat maxaa looga jeedaa alxaqu maxaa looga jeedaa waxa haddii ilaahay ka dhigi aynu ku xigsiin doonnaa qadiyadda xaqa ayaynu sii raaci doonnaa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ku gebagabayn doonnaa alhaabituuna cala alxaq ama namaadijun min alhaabitiina cala alxaqi tusaalayaal ku saabsan dadkii xaqa ku sugnaaday mid iyo laba haddii ilaahay ka dhigo had iyo jeer ibni aadamku markuu nolosha ku nool yahay wuxuu u baahan yahay ciduu bidhaansado wax kasta oo meel kasta oo lagu nool yahay ama qofku fanni kasta oo uu ka shaqeeyo hadduu siyaasad ku jiro hadduu dhaqaale ku jiro haddii uu waxbarasho ku jiro hadduu suugaan ku jiro shay kastaoo qofku uu ku jiro uu ka shaqaynayo hiwaayaddiisa amba camalkiisa waxaa jirta cid ibni aadama oo dariiqan uga horraysay oo uu bidhaansanayo rabo inuu ku daydo marka marka la leeyahay xaqa ha lagu sugnaado cidina kaynaga horraysay oo si wanaagsan ugu dhegtay oo waxyaaba intay soo waajaheen u adkaysatay oo isilowsiiyey oo xaqii ka doorbiday ma jiraan mise may jiraan meye way jiraanoo way badan yihiin mid iyo laba haddii ilaahay ka dhigan ka soo qaadan doonaa ugu horrayn mawduuca walaalayaal in laga hadlaa waa muhiim oo weliba mar iyo laba laga hadlo oo lagu celceliyo waxaana keenaysaa asbaab fara badan asbaabtaa waxaa ka mid a qur-aanka haddaad u fiirsato in fara badan buu ka hadlay qur-aanku sugnaanshiyaha iyo ahmiyadda uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila hada alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila ilaahay wuxuu leeyahy jalla wacalaa nimankii gaalada ahaa ee murmaayey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam asraarayey waxay yidhaahdeen qur-aankan marba in la keenayo aayad baa soo degtay haddana aayad kalaa soo degtay haddana suurad baa soo degtay maxaa laga tafaariiqaynayaa maa hal mar la wada keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay asbaabta qur-aanka looga dhigay mufaraq inuu googo'an yahay marba in ay soo degaysa asbaabteeda waxaa ka mid ah linuhabbita bihi fu'aadak inaannu ku sugno oo qalbigaaga aannu sugno aannu adkayno ayaannu ugu talagallay oo xaggee baa laga eegayaa waxaa laga eegayaa markay maanta su'aal keenaan su'aashii oo daraya jawaabtii oo darayaa ka daba imanaysa xaalad baa dhacaysa ibniaadamka xaaladihiisu way isbabeddelaan duruufaha isbeddela bay-ada isbeddesha dhaqankaa isbeddela waxyaabaan hore u dhici jirin baa maanta dhacaya markay maanta wax dhacaan islaamkii waxaa looga baahanya inuu ka jawaabo si deggan oo dadkuna ay ku fahmayaan xaaladdii ayuu qur-aanku uga jawaabi jiray had iyo jeer waana ta la doonaya maanta muslimiinta laga rabo muslimiinta maanta waxaa laga doonayaa wax kastoo adduunka yimaadda amba mashaakil ha ahaadaan amba nicmooyin ha ahaadaan amba aqoon la gaadhay ha noqotee markay wax yimaadaan muslimiintu waa inay ka jawaabi karaan waa inay diintooda ka heli karaan diintoodana way ku taallaa laakiin maxayna haysta waxayna haysta jahal iyo aqoon darro dabeete waynu yaacyaacayna waxaan baa dhacay diintiinnu maxay ka tidhi markaase qofku wuxuu odhanayaa diintu waxba kamay odhane malaha haddii qur-aanku uu soo degi lahaa waxbuu ka odhan lahaa waxbuu ka odhan lahaa maahee horaa wax looga sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex iyo labaatanka sane ee dacwaddu ee risaaladdu ay socotay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu ay socotay intaaba qur-aanku wuu soo degaayey markii ay soo dhammaatay axdaastii iyo dhacdooyinkii waxyigina wuu soo dhammaaday alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii baa lagu soo gebagabeeyey alaaya marka waxaa ka mid a qur-aankuba inuu mufaraq ahaado oo aanu mar keliya soo wada degin asbaabta loo sameeyeyba waxaa ka mid a in rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa lagu sugo waa ahabaat ahmiyadda ay leedahay habaatkaa ka mid a rasuulka sugnaanshiyihiisa iyo deganaantiisa in laga shaqeeyo mar kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimanka quraysh la yidhaahdaa niman dhib badan bay ahaayeen odayaal maskax badan bay ahaayeen oo ay waxu dhisan yihiin noloshooda u dhisan tahay fikirkoodu u dhisan yahay dhaqankoodu u dhisan yahay maamulkoodu u dhisan yahay wax ka xumeeya amba ka suuldaaran may oggolayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam marba gees bay kaga soo wareegi jireen marba su'aal bay weydiinayaan su'aal aan ahayn su'aal cilmidoon iyo aqoondoon ah hal xidhaa leh maxaasan loo sameeyey maxaasan loo sameeyey kan maxaad ka tidhi waatanu sheegayna iminka waxyaabihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa moxamedow intaad waxoogaa xaggan dambe ka wareegto ayuunbaa tidhaha qur-aan baa igu soo degeye qur-aanka yaa kuu keenay laanno iyagu waxay aaminsanayaan maxsuusaadka waxyaabaha la taaban karo hebel baa hebel u sheegay hebelna hebel baa ka soo wariyey gabaygan hebel baa tiriyey hebelkii dhintay hebel baa ka soo qaaday saasuu inagu soo gaadhay caynun can cayn shaksun can shaks caynkaasay u yaqaaneen laakiin may aqoon hayb iyo wax maqan iyo ilaahay iyo malaa'ig iyo waxyi waxaa may aqoon dabeetana waxay yidhahdeen qur-aankan yaa soo dejiya waxaanaad leedahay waa qur-aanaad daldalayso yaa soo dejiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u jawaabay qul nazalahu ruuxu اlqudusi min rabbika biاlxaqi liyuhabbita aladiina aamanuu wahudan wa bushraa lilmuslimiin waxaa soo dejiyey ilaahay waxaad ku tidhaahdaa ilaahay baa soo dejiyey ilaahay muxuu soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq ah oo dhab ah oo dhammaystiran oo cidi aanay duri karin aan la dacnin karin meel laga weeraro aan lahayn meel laga ceebeeya aan lahayn buu soo degay isagoo xaq ah oo runa oo dhaboo xaqiiqaa maxaa loo soo dejiyey liyuhabbita aladiina aamanuu wa hudan wa bushraa lilmuslimiin siduu dadka muslimiintaa u sugo hanuun siduu ugu ahaado siduu bushaaro ugu noqdo intaasoo israacsan ayaa qur-aanku u soo degayaa qur-aanku wuxuu u soo degaa tahbiit almu'miniin qofka muuminka qur-aanka markuu barto xaaladaha ka dhacaya adduunkay kolbe isbeddelaya ee dadkana afkaartoodu isla beddelayso haddii qofka muslimka ee qur-aanka uu yaqaanno ma saamaynayso ma saamaynayso dhibaatooyinka dhacaya iyo fitanta dhacaysa ee dadka qaar caqiidadoodii beddelaysaa marka ay timaaddo qofku hadduu qur-aanka yaqaanno wuu sugnaanayaa haddii qofka shakhsiga xaalad gaari ay ku dhacdo xaalad dhiba dhaqaale xumaan ee xanuun iyo caafimaad darro waxyaabaha qofka gilgila had iyo jeere dhaqdhaqaajiya qofka hadday ku dhacaan qofku qur-aanka hadduu yaqaanno uu fahansan yahay caqiidadiisii iyo alle wuxuu ka aaminsanaa iyo aakhiro wuxuu ka aaminsanaa midna waxba yeeli mayso liyuhabbita aladiina aamanuu wahudan wa bushraa lilmuslimiin waxay tilmaamaysaa marka altahbiit iyo alhabaat sugnaanshiiyahaasi ahmiyadda uu leeyahay weynaantiisa iyo qur-aanku caynku ugu celcelinayo iyo meelaha kolba uu ka soo wareejinayo ayaa dareemaysaa mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay wayna kaa sheegaynaa nimanku niman farsamo badan oo balaayaa bay ahaayeen markay tan ka quustaan tanbay ka soo wareegayaan markay tan ku dayaan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diido tu kaley soo alifayaan marba gees kaga kaalay wax allaaliya waxaasna maqsuudkooda iyo dantooda waxay ahayd inay xaqa hor istaagaan baadilkana meel mariyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa tarxi bay u keeneen wakhtiga ayaa gaaban markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxoogaa wuxuu doonay inuu la eego markaasaa riwaayaadka qaar waxay leeyihin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo helo joogsaday riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam maya eh uma soo joogsane ilaahay wuxuu leeyahay waa diidday wixii xumaayay kuu soo bandhigeen ajandahay kuu keeneen qaldanaa waa diidday laakiin ilaahay baa inaad diiddo kugu galladay oo ku sugay markaase ilahay wuxuu leeyahay sabaadka iyo sugnaanshiyuhu meel kale kama yimaado ilaahay baa subxaanahu wa tacaala bixiya walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila haddaanu ilaahay ku sugin oo cagaa aanu ku adkayn waad u yaro leexan lahayd shay-an qaliila baa la yidhi in yar baad xaggooda u leexan lahayd waad u yaro tanaasuli lahayd in badanna waad la hadhi lahayd in yar oo tanaasulina waad samayn lahayd maxaa kugu dhici lahaa idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati uma laa tajidu laka calaynaa nasiira haddaad in yar isdhiibto aad in yar tanaasusho waxaa kugu dhici lahaa dhib adduun iyo dhib aakhiraba way kuu dhammaan lahayd ilaahay cid kaa celisana maad hesheen laakiin waxaad ku badbaadday mabaadi'daadii iyo caqiidadaadii baad ku dheganaataad haysatay qofka muslimka intaasaa laga rabaa inuu sugnaado oo se ilaahay subxaanahu wa tacaala uu galla sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahy ilaahay baa ku sugay oo wuxuu kugu sugay inaanad toodii raacin amba aanad u guuxin amba in yar oo ka mida aanad maaha boqolkiiba soddon maaha boqolkiiba konton maaha boqolkiiba siddeetan maaha boqolkiiba boqol maaha waa in yar baa ladhi qaliilan wax yar inaad u yaro leexato xaalka qofku ha isqiyaaso weliba gaar ahaan dadkay isgaadhaan dadka siraacu inaga dhexeeyo dadka loolanka muslimiinta uu ka dhexeeyo dadkay isgaadhaan ee isgacan gaadhaan ay wada hadlaan ay wada macaamilaan ha isqiimeeyaan caqaa'idkoodii iyo mabaadi mabaadidoodii lagu yaqaanay ee waadixa ahaa ee musallamaadka ahaa ee muqadasaadka ahaa maxaa u fayow maxaa la taabtay maxay dhiibeen maxaa u soo hadhay in yar hadday dhiibeen taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu hanjabay ayay u taalla idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati taasaa u taalla haddii xaggaas laga sheegay dadka muslimiinta ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sugitaanka iyo qur-aanka ahmiyadda uu ku leeyahay lama koobi karo intaas oo aayada ayaa waxay tilmaamayaan oo la soo celcelinaya sabaadka iyo sugnaanshiyaha iyo ahmiyadda uu leeyahay gees kale haddii laga eego qur-aanka waxaad arkaysaa ahmiyadda mawduucani uu leeyahay isagoo rasuulku ilaahay subxaanahu wa tacaala si ba'an u dhalliilaya dadka aan fadhiisan ee salka aan lahayn ee marna xaggan u booda marna xaggan u booda hilaabaa xaggaa ka baxay waxbuu la soo qaybsanaya sanqarh baa xaggan ka baxdee malaa xaggan bay ka bislaatay xaggan horee wax jiraan taana ka wardoon dadka noocaasi oo kalea ee mabda'a aan lahayn ee caqiidada aan ku sugnayn ee waxoodu bannaanka uu yaallo lilmusaawama walilbayc inay iibiyaan ay gorgoriyaan intaa naga qaatoo diinaho maxaa noo ogoshiin imise kursi imise kursi baa noo ogoshiin intan oo caqiidaa naga qaatoo maxaa noo ogoshiin oo lacaga intan oo intan oo maaragtay mabda'na qaato oo waannu ka tanaasulaynaaye maxaa noo ogoshihiina badbaado ah aannu ku badbaadaynaa dadka noocaasiya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka siduu u soo dhigay bal hadda eeg ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'anna bihi wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka waxaa ka mid a qaar ilaahay subxaanahu wa tacaala markay caabudayaan aan toosu wada caabudin calaa xarfin cibaadadii dhinac bay kaga istaagayaan cibaadadii u hagar bixi maayaan isu wada dhiibi maayaan caqiidadii isu wada dhiibi maayaan mabaadi'dii isu wada dhiibi maayaan dacwaddii isu wada dhiibi maayaan dhinac buu kaga taagan yahay wuu ishaafalataynayaa lugna wuxuu kula jiraa darka lugna wuxuu la taagan yahay bannaanka markaasaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas lugta uu la galay ay wanaagsanaatana wuu wada gelayaa haddii ay xumaatana wuxuu odhan markii horeba ciyaarta kumaan jirine ciyaarta lugun baan kula jiraya halkaygii baan tegaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey dadka waxaa ka mid a man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'anna bihi wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira wuxuu isleeyahay wax badbaadi oo wax la hadh oo waxa kuu badbaadaan haddaad saan samayso xagganna ha ku qadin xagganna ha ku qadin buu isleeyahy laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laba meelood baa la xisaabiyaayo waa if iyo aakhiro adigu adduunkii sii kala qaadqaad laakiin ilaahay wuxuu sheegayaa adduunkiina kaasi wuu khasaaray magac iyo macno iyo miisaantoona ma laha aakhirana wuu khasaaray labadaasba ninkaasi waa israaciyey waxu soo hadhay ma jiraan eeddiisu waa maxay ceebtiisu waa maxay haabit baanu hayn waanu sugnayn sabaat baan jirin sabaat baan jirno waxaa ku jira lababoglayn baa ku jirta mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wa min annaasi man yaquulu aamanna billaah dadka qaar baa waxay yidhaahdaan ilaahay baanu rumaynay waa xilliga barwaaqada xilliga nabadda xilliga qabow xilliga wanaagsan tahay qofku wuxuu ku dhigayaa diinta iyo iimaanka iyo caqiidada markaasuu ku dagaalamaya markaasaa faankiisa iyo bootadiisa aan laga fadhiyahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وهذا الآد وعدك وهذا الآد وعدك إلهي سبحانه وتعالى وحليه dadka waxaa ka mida dad le ilaahay baanu rumaynay laakiin markay waxoogaa dhibaataahi ilaahay dartii u timaaddo dee dariiqa iimaanka ayaa dhibaatada iska wata dariiqa iimaanku meel barwaaqo iyo nicmo iyo rays iyo kan iyo kan iyo kana maaha hawl baa ka horraysa hawl adag baa ka horraysa wuruud iyo roog cas ma sii yaalla meesha waa meel adag waa lagu dacaayadayn magacyaa laguu bixin waa lagu caayi waa lagu xidhi waa lagu cabsi gelin waa lagu hanjabi waa lagu dili intaasoo waxba waa waarid haddii qofka iimaankiisu iimaan sugan yahay laakiin haddii baashu isugu kaa beegbeegan tahay dub isu weydii maxaa wax lagaga sheegi waaye maxaa kaa dhiman maxaad qabatay maxaad dhiibtay maxaad hurtay iimaankaagii aaway ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy haddii iimaankii uu sheegtay haddii qofka lagu dhibo oo loogu yimaado jacala fitnata annaasi ka cadaabi illaah intan yare imtixaankae dadku ay mariyeen waxa uu ka dhigayaa ka cadaabi illaah cadaabkii ilaahay oo kale cadaabka ilahay ma cidda oo adkaysataa looma adkaysanayo waxaa la leeyahy adkaysan maayo wuxuu odhanaya wallaahi meeshani waa lama galaan meeshan la isugu gelayaa waladeer maxaa igu soo iimaanka maaha dee iimaankii baan iska daayay maxaa laygu haystaa dacwaddii ma aha dacwaddii baa qaatay maxaa laygu haystaa soo masale heblaaye maaha horta baashu khilaaf baaba baasha ku jiraa layidhi masalada lafteeda khilaaf baaba ku jiroo maaba la ogeyne saan qabay mooye sida kale ayaaba raajixa anaaba qaldanaaba wadaadku qiil waayi maayo marba gees buu ka soo wareegaya marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey cadaabka ilaahay oo kale ayuu ka dhigaayo bimacnaa wuu sugnaan waayaa wuu sugnaan waayaa walain jaa'a nasrun min rabbika layaquulunna innaa kunnaa macakum haddii xagga ilaahay nasriyo guule ay ka timaadana wuxuu idhaahdaa sawtaan hawsha idinla waday maaha amba dhinacaygaan taagnaaye maalna habeen ba fadhiistay habeen iyo maalintoona ma fadhiisane hawsha qayb baan ka aha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay awalaysa allaahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiin ilaahay ma moogaa ilaahay waxba ma oga miyaa iska daa waxyaabaha la samaynayo iyo waxyaabaha lagu dhawaaqayo ee dadku ay leeyihiin iyo mawaaqifta la qaadanayo iska daaye dadka laabtooda iyo calooshooda waxa ku jira ayuu ilaahay og yahay sidaasoo kale walayaclamanna allaahu aladiina aamanuu walayaclamanna almunaafiqiin kuwa mu'miniintana ilaahay waa ogaan waa og yahay munaafiqiintana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu og yahay marka maxaa laga dhigay qofkii sugnaadayna mu'min baa lagu magacaabay qofkii sugnaan waayena maxaa lagu magacaabay munaafiq baa lagu magacaabay walayaclamanna almunaafiqiin aayaadkaas iyo aayaad fara badan oo kale waxay tilmaamayaan ahamiyadda mawduucan uu leeyahay dadku inay sugnaadaan oo ay ku dheganaadaan diintooda markaynu leenahay sabaadka sabaadku dadku qaar waxay u fahmaan dhibaato timi iyo culays yimi iyo hawl timi iyo dhaqaale yimi oo keliya waxaa lagu sugnaanaya waa salaadda salaadaadii baa sugnaan u baahan waxaa lagu sugnaanaya waa qur-aanka akhriskiisii waxaa lagu sugnaanaya waa tasbiixdii iyo wardigii waxyaabaha cibaadaadka qofka muslimkaah uu qabanayo oo dhan qofka muslimkaah waxay uga baahan yihiin sabaad iyo sugnaanshiyo iyo inuu ku deganaado iyo inuu ku dheganaado salaadaadii sanadkii hore iyo salaadaada maanta waa iyama haddaad salaatuleyl tukan jirtay sanad ka hor maanta ma tukataa maxaa ku dhacay sabaadkaagii baa hoos u dhacay waad goysay inqitaac baad samaysay istiqaamo ma lihid laakiin dee meelaha ay ka soo baxday ka soo daahirta sabaadku waa marxaladaha adag weeyaan waxyaabaha tilmaamaya mawduuca muhimmaddiisa waxaa ka mid ah mujtamacaadka maanta muslimiintu ay ku nool yihiin iyo xaaladda muslimiintu ay ku jirto oo lagu tilmaami karo inay tahay marxalad adag marxalad adag oo kakan oo dhib badan ilaa culamada qaar ay yidhaahdeen muslimiintu xaalku muslimiintu ay maanta ku jiraan weligeed adduunka may soo marin xataa xilligii tataarka xataa xilligii tataarka may soo marin muslimiinta xaalka maanta muslimiintu ay ku sugan yihiin xili la mida wax u badbaadaba ma jiraan diinan wa dunya diin iyo addunya qaarna waxay leeyihin maya eh marxalado ayaa jiray laakiin zamanka marxaladdaasi ay jirtay baa koobnaa tataarku xilli dhib badan buu ahaa laakiin muddo kooban buu ahaa iyadoo muslimiinta wax kasta wax badan ay baaqi u ahaayeen oo caqaa'idkooda ay baaqi u ahaayeen oo isdhexgalka muslimiinta iyo gaaladu uu yaraa tataarka waa la yaqaano dhinac bay joogeen muslimiintu may xasuuqayeen wax kale may samayn laakiin muslimiinta intay guureen tataarkii umay tegin muslimiintu intay guureen tataarkii umay soo ekaan oo ninka tataarka iyo wuxuu qabo iyo caqiidadiisa iyo dhaqankiisa iyo cadaawaddiisa waa la yaqaaneen qofka muslimkaana waa la yaqaano way kala soconaayeen laakiin maanta muslimiinta aafada ugu weyn ee ku dhacday waa maxay qofkii muslimkaa iyo qofkii gaalkaa fii bacdi alaxyaan kala geran maysid isagoo ashaata mooyaane halkaa marayaan iyo markay hadlayaan iyo markay doodayaan iyo markay wax rabaan iyo hadduu siyaasad gale hadduu kaambayn garaynayo ma kala geranaysid waa isku nooc waa isku dhaqan waa isku fikir mashkiladda ugu weyne weligeed aan dhicin waa taas isku dhafanka iyo isdhexgalka muslimiinta iyo gaaladu weligeed maanta caalamalislaami caynkay uga dhacday ugamay dhicin markaa marxaladdaas lagu jiro ayaa waxay tilmaamaysaa amba ay faraysaa muslimiinta inay aad uga hadlaan ahabaatu calaa diin illaah qodobka u dambeeye tilmaamaya ee muhimadda mawduucan uu leeyahay waxaa weeye mawduucan wuxuu xidhiir dhow la leeyahay qalbiga qofka muslimkaa qalbigiisa qalbigana ilaahay baa subxaanahu watacaala gacanta ku haya marka qofku waa inuu warwaro waa inuu warwaro waa inaanu ismacaashsiin waa inuu baqdaa qofka muslimkaahi talow xaalkaagu maanta waa tukatay birita maxaa xaalkaagu noqon doona maanta dariiq fiican baad haysaa birita ma hayn doontaa talow maxaa kuu dambayn doona shubuhaadka iyo shahawaadku ma ku saamayn doonaan mise kuma saamayn doonaan qofka muslimka waxyaabaha waa inuu ka fikiro qalbigiisa ku tacalluqdaa qalbigu maanta wuxuu jecel yahu birita necbaanaya wuxuu maanta necab yahu birita jeclaanaya wuxuu beri taageersan yahay buu maanta aanu taageerahayn wuxuu daraata ka soo horjeeday oo maanta qaadanaya waa yaab waa shay yaab badan qalbigu marka qalbigaaga isbebeddelkiisa waxaa ku sugan asabaat iyo sabaat la'aanta sugnaanta iyo sugnaan la'aanta qalbiga ku tacalluqdaa waana meel aad iyo aad looga cabso waxyaabahaasoo laysu wada geeyey ayaa waxay tilmaamaysaa mawduuca asabaat in laga hadlo oo lagu soo celceliyo oo qofka muslimkaah uu daalacdo oo aayaadka ka warramaya sabaadka uu gaar u daraasay markii hore waxaan is idhi wax kalaha samaynayna aayaadka qur-aanka ee ka warramaya sabaadka oo keliya isla macneeya aayaadka sabaad ka warramaya uun iyo siyaaqooda iyo meeshay ku jiraan intaasoo keliyaata isla eega oo xadiisna ha soo qaadan hadal sheekhna ha soo qaadan sidaas marka hore qorshaaygu ahaa haddana waxaan islimaa dee sibaa loo bartay kale muxaadaraadkee sidii laysula yaqaanay ee ablaablaynta ahayd sidiina isaga watay haddii ilaahay ka dhigo oo wakhti loo helana waxay ku wacan tahay mawaadiicda noocan oo kale ahi bal qur-aanku meesha uu gaadhsiiyey shaygaas in qur-aanka oo keliyata laga akhriyo haddana ha dhowto axaadiista oo keliya laga akhriyo dabadeedna sidii loo qaybqaybin karo loo qaybqaybiyo mawduuca labaad mawduuca qaybtiisa labaad ee mawduuca waxaynu bixnay asabaatu cala alxaqi asabaatu cala addiin baa ciwaan ku taallay laakiin waxaan door bidaa asabaatu cala alxaqi in la yidhaahdo xaqa in lagu sugnaado maa huwa asabaat sabaatku waa maxay wamaa huwa alxaq xaquna waa maxay ha la sugnaado ha la sugnaado sabaat milyuun mara cajalad iyo muxaadaro iyo kitaab iyo khudbad jimce intaba waa laga maqlaa laakiinaan isweydiinno maa huwa sabaat sabaatku waa kelmad af carabiyahoo macnaheedu waxa weeyaan addawaam waalistiqraar waalistimraar fii dariiqi alhidaaya qof waa in in la daa'imo oo shay la joogteeyo oo aan la jarin oo aan laga hadhin shayga la joogteynaya waa dariiqa hanuunka qofku inuu joogteeyo oo maaragtay uu cagta ku hayo marka la soo koobo macnayaasha kelmadda ay leedahay sabata saddexdaa xaraf asaa walbaa wataa saddexdaa marka la isu geeya macnahay tilmaantaa waa addawaam waalistiqraar waalistimraar waa intaas waa shayga in la daa'imiyo oo la joogteeyo oo aan la kala jarin culimmadu markay tacriifiyaan ay si wanaagsan u qeexayaan waxay idhaahdaan sabaatku wuxuu yahay الدوام والاستقامة على الجادة ولزوم الصراط المستقيم من غير عوج ولا انحراف waxay tahay sabaadka waxaa looga jeedaa addawaamu واlistiqaamatu cala aljaadda jidkii la isla yaqaanay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo dhigay in la daa'imo lagu toosnaado walusuumu asiraadi almustaqiim jidka toosan in la laasimo oo geeska dhinac toona aan looga bixin min hayri ciwajin wala inxiraaf qallooc iyo ka leexasho iyadoo meeshaani uul in sidaa loo taagnaado oo jidku wuu toosan yahay aan la baalladaymoon oo xagga iyo xagga midna aan la eegin taasaa la yidhaahdaa asabaat waayahay kaasi waa asabaatu cala alxaqi xaqu waa maxay mawduucaasi waxa laga yaba inu yaro ballaadho lakiin insha allah waynu soo koobkoobaynaa alxaqu waa naqiidu albaatil xaqu wuxuu ka soo hor jeedaa baatilka yacnii shayga wanaagsan wuxuu ka soo hor jeedaa shayga xun markaa shay xun haddaad xumaantiisa taqaanno shayga wanaagsanna wanaaggiisa waad garanaysa sidaasoo kale haddaad shay wanaagsan garanayso aad fahansan tahay shaygaa fahansanka ka soo hor jeeda waad garanaysaa haddaanaad weligaaba xanuunsan oo ilaahay nicmo uu caafimaadka uu kugu galladay oo weligaaba aanu madax ku wareerin oo caafimaad aad haysaa caafimaadkaa macaankiisa waa taqaanaa laga yaabaa markaa in la yidhaahdo qofka xanuunsane waa noocay dadka qaar baa waxay odhan karaan anigu weligeyba maan xanuunsano qofka hadduu xanuunsado nuucu yahay ma aqaano waxba kama jiraan wuu garanayaa nicmada uu ku jiro qofku markuu ogaado nicmadaa markuu waayo wuu suuraysan karaa qofku wuu suuraysan karaa marka xaqu wuxuu ka soo hor jeedaa uu naqiidu yahay baatilka baatilkuu naqiidu yahay haddii hoos lagu dhaadhaco waa aلhubuutu wاlwujuub isna wuxuunbuu la macno yahay waa shayga sugan ee aan dhaqdhaqaaqin ee xagga iyo xagga midna aan qaban laakiin marka qur-aanka leego qur-aanku sidaabuu u isticmaala kelimat اlxaq haddaad qur-aanka akhrida waxaa laga yaaba kelimaadka ilaa boqol iyo jarjar jeer ayaa kelimatulxaq iyadoo macnayaal kala duwan leh qur-aanka ay ku soo aroortay macnayaasha kelimatulxaq qur-aanka ay ku leedahayna isku mid maaha intaas oo macno ayaa loo isticmaala waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha waajibaadka ah gaar ahaan zakada oo kale ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum dadka muslimiinta ahi amba dadka mu'miniintaa sifaadkooda waxaa ka mid a kuwa xoolahooda xaqa lagu leeyahay ee macluumkaa la yaqaanaa waa sakadii ciddii iska lahayd iska siiya ka dawarsanaya iyo ka waxba aan haysan iyo ka faqiirka marka xaq waa maxay waa wax qofka lagu leeyahay sidoo kale waxaa loo isticmaalaa geerida iyo dhimashada qur-aanku wuxuu u isticmaalaa waxyaabaha dadku ay isku leeleeyihiin gabadhow nafaqada ninka ay ku leedahay ubadku aabbood xaqa ay ku leeyihiin waalidku ubadkiisa xaqa uu ku leeyahay waxyaabaa noocaasna xaq baa la yidhaahdaa kaynu u jeedna waxaasoo dhan maaha qur-aanku xaqa ka soo hor jeeda baatilka ee naqiidka kuwa wuxuu u yaqaanaa alyaqiin almaqruuni biاladillati asaxiixa waalxujaji الdaahira shayga yaqiinta ee hubantida ah ee deliilka sugan ee saxiixaa leh ee ku saabsan qofka iyo waxa uu noqonayo qofka iyo ahaanshiyihiisa qofka ay dhiigiisa nooca qofkaasuu yahay iyo wuxuu ku abtirsanayo iyo wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu qabo taasaa waxaa la yidhahdaa xaq xaqa qofku dadku waxyaaba kala badan waxyaaba kala duwan bay u aamini karaan qof baa shay baatila xaq u arka ninka majuusiga ahi dabka inuu caabudo muxuu arkaa xaq buu arkaya laakiin haddii la soo fadhiisiiyo daliil daahira oo muuqda oo xujaa uma hayo bannaankuu soo istaagaya saca caabudaya waa saasoo kale saca caabudaya waa saasoo kale waxyaabaha baatilka ee faraha badan in la aaminsan yahay qofka aaminsani baatil uma haysta xaq buu haystaa laakiin xaqiiqat alamri waa baatil ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dalika biana aladiina kafaruu itabacu lbaatil waana aladiina aamanuu itabacuu alxaqa min rabbihim taasi waxay ku dhacday dadka muminiinta kaafiriinta ahi waxay raaceen baatilkii mu'miniintuna waxay raaceen xaqii bay raaceen marka adduunka hal xaqun baa ka jira xaq labaad kama jiro alxaqu laa yatacadad walaa yatajaza xaqu ma qaybqaybsamo ma qaybqaybsamo laba ma noqdo saddex ma noqdo afar ma noqdo laba hadday isqabsadaan midunbaa saxan kanna waa xaq kanna waa xaq waxba kama jiraan maanta muslimiinta dhexdooda waxaa ku jira dad muslimiin sheeganaya anigu ma aqana say muslimiinu yihiin wuxuu ku leeyahay adigu waxaad aamintay diinta islaamka diinta islaamku xaq bay kuula muuqata waad ku qanacda mid kalena wuxuu aaminay kiristaankii isna xaq bay ula muuqata labadiinu waa simantihiin haddii uu xaq ugu qancay diintii kiristaanka dee udaa maxaad ku haysataa ilaaba taadii wuu kuu daayey adiguba ma ogoli diintaadii islaamkaad xaqa u haysatay inuu dhahdo waa baatil ilaa haada alxad inxiraafka maanta muslimiinta ku dhacay iyo maandoorsoonka ku dhacay wuxuu marayaa inuu qofku idhahdo mid kastaa wuxuu aaminaa waa xaq ka yahuudiga aaminsani xaqiisa u daa adigu waxaa tiraa kaygu waa xaq waxaa la soo gaadhay in la yidhahdo in qofka muslimkaa inuu idhaahdo qaarkood anigu caynkaasaan qabaa inay xaq tahay saasaan anigu qabaa inay xaq tahay bimacnaa laakiin adigu inaad saa qabto kuula yaabi maayo laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay adduunku waa laba uun adduunku waa laba qaybood uun aladiina aamanuu iyo aladiina kafaruu waa labadaasu waa dad mu'miniina oo xaqii haysta iyo kaafiriin baatil haysta waa labadaasun dalika biana aladiina kafaruu ittabacuu albaatil wa ana aladiina aamanuu ittabacuu alxaqa min rabbihim mu'miniintina waxay raaceen xaq xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka yimi labadaa maxaa u dhexeeya waxaa u dhaxeeya nacasnimada inan kaa yari uu wato iyo maangaabnimada meel kale uu kala yimi ee uu ku soo saamoobay dad meel kale ku saamoobay oo maskaxdooda iyo caqligoodu aanu ku filayn aqoon diineedna aan lahayn oo soo gaadhsiiyey qofka inuu ka soo dhaqaajiyo asalkii xaqiisa ka soo dhaqaajiyo oo meel meel dhexe meel dhexena ma jirta uu isleey meel dhexaa taagan tahay la soo istaajiyey laakiin diintu waxay taqaanaa waxyaabo sugan oo qawaadica oo go'an oon muran lahayn oo xaq la yidhaahdo iyo waxaa wax ka soo horjeeda oo la yidhaahdo baatil wax u dhexeeyaana ma jiraan imaa anta calaa xaq wa imaa anta calaa baatil waa labadaa mid ahaanun ilaahay subxana wa tacala sidaasuu leeyahay sidaasoo kale ilahay markaa bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq xaqu wuxuu garaacayaa baatilka xaqu wuxuu ka hor jeedaa uu la dagaalansan yahay uu la diriirsan yahay wuu karbaashayaa waa baatilka wax kale meesha ma joogo xaqu wuxuun buu taraa'un baatilka meesha inuu ka saaro xaqu baatilka lama heshiiyo laa yatasaalax laa yaltaquuna calaa ariiqin wasat ariiq dhexe isuguma yimaadaan gorgorton adna soo dhowow annaaan soo dhowaado maanta adduunku wuu ilbaxay meel dhexaa la isugu yimaadaa badbaado iyo nabadgelyaa lagu noolaadaa gacmahaa la isuda qabsaday waxyaabihii khilaafaadka ahaa waa laga tuuray meesha cawlamaa socota ilbaxnimaa la gaadhay ibni aadamku waagii hore wuxuu isu geegeynaya wuxuu ahaa nacasnimo iyo jaahilnimo iyo badownnimo waxaa waa laga baxay turahaad turahaad wey waa been ya innaku waxaynu aaminsannahay xaqa iyo baatilku inay ishayaan waqul jaءa alxaqu wazahaqa albaaطil bal naqdifu biاlxaqi cala albaaطil fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq wuxuu u xusul duuban yahay xaqu baatilku meesha inuu ka baxo maaha baatilka inuu sugo maaha baatilka inuu qurxiyo uu rinjiyeeyo oo maaragtay rinji qurux badanoo dadku ay ku soo dhowaadaan uu siiyo inuu daah saaro inuu shaar qurux badan u geliya maaha xaqu wuxuu u taagan yahay fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq wuu karbaashaya madaxuu dilaacinaya addamqa waa madaxaa la dilaacay wuu dakhraya wey madaxuu dilaacinaya walaalayaal xaqaas ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisuunbuu ka yimaadaa xaqa lagu sugnaanaya waa xaqee su-aashadaa meesha taalla alsabaatu cala alxaqi xaqa lagu sugnaanaya waa maxay dadku waxyaabaha ay ku sugnaadaan iyagoo xataa muslimiina marka jahligu uu bato way kala duwanaadaan dadka qaar baa wuxuu xaqa wuxuu haystaa jamaacadiisa alsubuutu calaa jamaacatihi yaraa wayadunnu annahu haabitun cala alxaq jamaacadiisa inuu iska ag joogo oo uu ku dheganaado meeshay martaba uu ka daba maro hadday haadaan ka dhacdana uu kala dhaco hadday goob barwaaqala tagtana uu la tago wuxuu u yaqaanaa alsabaatu cala alxaq maadaama annahu cala aljamaaca maca aljamaaca maadaama kooxda uu kula jiro inuu xaqii ku taagan yahay buu haystaa micyaarka xaquna jamaacada maaha dadka qaarkood xaqa waxay u haystaan an yakuuna maca shaykhihi fi اsaraa'i waاdaraa fi اlkhata'i waاsawaab shaykhiisa inuu iskaa taagnaado un oo shaykhiisu wuxuu yidhaahdo un baa saxa isagaa sheekhaasi naar geli doona de hadduu waxuna inoo sheegee innaku isagu baynu masalada daba dhiganaynaa diin noocaas oo kalea diinta islaamka meellanka kama taalo inuu qofku qof iskaga dheganaado unuu ku indhabeelo oo xagga iyo xagga midna aanu uga dhaafin oo uu diido xataa in la naqdiyo dha hebel wuu qaldamay ama jamaaca heblaaya way qaldan tahay inaanu qofku maqli karin uu u haysta haddii jamaacadaasi la taabto diintii in wax laga taabtay oo diintii la dhaawacay ma ninka hebel wax ka sheegay baa adduunka ilaah rajo raja ku dambaysaa haye horta waxa ka sheegee maxaa muxuu ka sheegay in lala eego qofkii hadduu qaldiyay qaladkiisa loo sheego waxyaabaha dadku ay ku dheganaadaan ee xaq ay u haystaan way kala duwanaadaan innaku laakiin waxaynu aaminsannahay waqul ilxaqu min rabbikum xaqu wuxuu ka yimi xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin nebi muxamedow xaqu xagga ilaahay buu ka yimi hashakiin haddii adduunku suu kaa wada tago ma baaba'aya xaqu haddii dadku ay kaa wada tagaan ma baaba'aya xaqu maalinta qiyaamaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey ambiyada nebi kasta ummaddiisa wuu hogaaminaya nebi moxamed ummatu moxamed buu hogaaminaya salawaatu ullahi calayhi wasalaam nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi ibraahiimi huud sidaa u wad nebi kasta ummaddiisa isagaa hor socda marka waa la kale ummad badan yahay waa la kale ummad sidaa loo soo ajiibay ee ummadahaasi diintiisa u qaateen baa lagu kala badan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi waxaa iman doona nebi koox yar wato rahad toban qof cidaan gaadhin waa ummad dhan oo nebi loo soo diray wuxuu ka hayaa sagaal siddeed toddoba qof buu ka haya daba socota mid kalaa imanaya oo saddex wata nebi kalaa imanaya afar buu wataa labuu wataa mid buu wataa iska daa nebi baa imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray oo risaalad loo soo dhiibey oo waxyi loo soo dhiibey oo howlgalay oo dadkiisi dacwadda gaadhsiiyey oo hal qof aanu la socon hal qof aanu la socon wamaca daalika huwa muntasir huwa muntasir nebigaasi wuu guulaystay muxuu ku guulaystay dadkaa faraha badan iyo keligii bay ahaayeen dadkii faraha badnaa may saamayn may saamaynoo muu odhan waar heerdha mala adaaba waalande keligaa unbaa qaylinaaye mala waa lagaa saxayn intanoo qof maxay arkeen waad hadlaysaa uune dub isu weyddiiye wax markii dadka ay sooba liici waayeen ee ninba uu waayey inuu idhaahdo waar heerdhe niyo malaa aday wax kaas yihiin dadka intaasoo qof qalad iskumay raaceene wuu guulaystay ninkaasi wuxuu ku guulaystay sabaadka iyo sugnaanta uu leey ku guulaystay marka xaqu wuxuu ka yimaadaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala usuulu dhowra baan islahaa taxdiid haddii ilahay ka dhigo xaqa lagu garto ka koobaad waa itibaacu nas sharci xaqa waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah oo qofka doonaya inuu xaqa raaco waxaa laga rabaa naska sharciga inuu raaco asalka labaad waa tacdiimu alwaxyi ama tacdiimu nusuus qofka muslimka nusuusta inuu weyneeyo hadday kaa dhabto xaqdoonaa tahay naska sharciga waa inuu kula weynaadaa xadiisku waa inuu kula wen yahay qur-aanku waa inuu kula wen yahay aayadda qur-aanka waa inay kula weyn tahay adigoo meel qar jafaya haddii lagu dhaha sidan baa saxa qofka muslimkaa waa inuu istaagaa waa inuu hakadaa waa inuu joogsadaa wax walba waa inay kala weynaadaan aayadda qur-aanka iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu ixtiraamo waa inuu ka dambeeyo waa inaanu shakiin waa inaan madmadow qofka muslimka aanu ka gelin mar walba qofku naftiisa waa inuu tuhmaa waxaa ka mid ah fahmu nusuus bifahmi salaf الsaalix nusuusta sharciga ah aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebigaa nin kastaa gacantugaalayn maayo nin kastaa siduu doono ka yeeli maayo waxaa laga rabaa qofka muslimkaa nusuusta sharciga qawaacid baa loo raacay qawaacidda waxaa ka mid a xadiiska aayadda qur-aanka waxaa lagu fahmaa siay u fahmeen asxaabtii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin maankaaga wax ka yimi iyo garaadkaaga anna sidan bayla tahay iyaguna way yidhaahdeen anna waxayla tahay lagaama ogola khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu warramay rasuulka warkiisu been maaha wuxuu yidhi dad waxa u khayr badan dadba waxa u khayr badan qarnigaygii waa asxaabtii taabiciintii iyo atbaacu taabiciin saddexdaas qaybood su-aashu waxay tahay khayrka maxay ku heleen khayrka iyagu meeshay ka heleen waxaad ku garanaysaa siday ahaayeen siday ahaayeen miisaanku wuxuu yahay siday ahaayeen siday ahaayeenna waxaa ugu qiimo badan fahamkoodii diintay khayrka meel kale kamay keenine waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnaha nebiga iyo kitaabka qur-aankaa fahamkii ay ku qaateen bay khayrka ku gaadheen adna kaa mid aan ahayn ku gaarhi maysid haddaad tiraa marka anugu meel dhexaan ka qaadanaya sharunnaas baad noqonaysaa sharunnaas ka dadka ugu sharka badan baad noqonaysaa waanay dhacday asalka u dambeeya afraad wuxuu yahay ibtaal alusuul almawhuuma in la buriyo asallada ismoodsiiska ah waxaan asal ahayn laakiin dadku ay asal u yaqaanaan ay isleeyihin diinta ku fahma waxyiga iyo qur-aanka usuul haabita oo iyo qawaacid baa lagu fahmaa amba diinta guud ahaanba laakiin dad baa waxay samaysteen usuulaan caadi ahayn caqliga ayaa ka mid a anigu caqligaiyo garaadkayga caqliga ilahay wuxuu ii siiyana waan ku fahmo dabete gidaarku madaxa la dhacaya waxaa la mid ah taqdiimu alakaabir dadkii waaweynaa culimmadaydii baa san ahayd tan baanu soo gaadhnay aabbayaashayaa san ahaa sheekh hebel baa san qaba sheekhaa sheekh ka dambeeyaa ma jiro oo kaasun qofkuu ku dheganaado oo uu diin ka dhigto isagoo afka kale kitaabka qur-aanka ee sunnaha nebiga ma wax kale lama qaadan karo ayaa haddana ficilkiisu wuxuu leeyahay kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga iyo fahanka sheekh hebel ayuunbaa saxa taasuu qofku aaminsan yahay meesha waa in laga saaraa waxaa ka mid a waxyaabahan la odhan jiray maxaanku dhaha curfiga iyo caadaadka iyo dhaqanka iyo dadku waxay soo kala wax allaaliya waxaasi usuul wax ka soo qaadle maaha marka diinta laga hadlayo usuul wax ka soo qaadle maaha curfiga iyo caadaadka in kooban baa laga qaata sharciga waafaqsan laakiin asalka shareecada islaamka waxaa lagu fahmaa waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa waajiba qofka muslimkaahi xaqa inuu raaco oo ku sugnaado xaqa ku sugnaanshiyihiisu saddex arrin baa looga baahan yahay qofka arrinkaad u dhegaysta saddex arrin waa qodobkii saddexaad weeye saddex arrin baa qofka laga rabaa qofka muslimkaa kow waxaa lagaa rabaa macrifatu اlxaqi wa cadamu اliqtiraari biاlbaaطil qofka muslimkaa xaqa horta inuu barto xaqa uu xaqa waa inuu garto qofku xaqa waa inuu garto maa huwa alxaq xaqu xaggee buu ka yimaadaa xaqa maxaa lagu miisaamaa xaqa calaamadihiisu waa maxay maxaa lagu gartaa ma dadkaa lagu gartaa wixii sheekh iblow haystaano waa xaq wixii aanu haysanno xaq maaha miya mise xaqaa bartaa la dhigaayo dadka lagu miisaamaa ka dambe ayaa saxa qofku xaqi waa inuu barto maa huwa alxaqu taasaa qofka laga rabaa sidoo kale qofku baatilka waa inaanu ku degsoomin baatilku wuu shaadhar badan yahay wuu noocyo badan yahay wuu midaba badan yahay qofka muslimka ee xaqa haddaanu aqoon baatilkana aanu aqoon mararka qaar xaqiiba baatilkiiba xaq ula ekaanaya saas aawadeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy laa yaqurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laynoo soo dhex marinaya nebiga waxaa la leeyahay nebi moxamedow isagaa lala hadlayaa laakiin ninkaa laynoo jeedaa nebi moxamedow yaa ha ku degsoomin ha ku hodmin nimanka gaalada ah taqalubkooda isbeddelkooda sanbay kugu dhigayaan waad diidaysaa sanbay kugu dhigayaan waad shakayaysaa sanbay kugu dhigayaan waad qaadanaysaa qoba iska caynkaaba qofku haddaanu luga adag ku taagnayn marka midab lagu tusaad diiddo waa laguu soo fikiraya sow kaamuu diidin shaadh kale u soo geli kii qabyaaladda ayaa laguu soo gelinaya waad soo yala dabacaysaa wallaahi meesha meesha hebel baa ka dhex muuqda oo inaad yarkaaya haddana waad sira giijinaysaa shaadh kale loo soo gelin sheekh baaba xambaarsan baashii baatilkiiba sheekh sheekh baa soo xidhay oo gadh iyo gafuur buu leeyahay waa sheekh hebele oo khatiib ahaa oo muxaadir ahaa oo tafsiirka dhigaayaba xambaarsane bahar isagaa saxan waad qaadanaysaa marka waa is waa taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad isbebeddelkan faraha badan leh iyo marba dhinac dhigashadan iyo marba midabeddelashadan faraha badan leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shay keliya uun waa kufrigi uun waa gaalnimadii uun waa baatilkii uun waxaa la leeyahay ku hodmin adiga wuxun baa lagaa rabaa xaqa aan isbebeddelin ee halka midab leh ee halka nooca ee halka suurada kaasuunbaa qofka muslimkaa laga doonaya kii baatil ahaasoo maaha intaas oo magac iyo intaasoo dariiq iyo intaasoo weji iyo intaasoo guruub oo xambaarsan baa jira ha ku dagmin dhinac wada mari saasaa la leeyahy waa ka koobaad waxaa lagaa rabaa macrifatu اlxaqi wa cadamu اliqtiraari biاlbaaطil kaasoo keliya kuguma filla xaqa inaad barato oo quri kuguma filla waxaa lagaa rabaa itibaacu اlxaq xaqii aad baratay inaad raacdo xaqa adigoo bartay oo garanaya oo baatilkii kaaga soocan yahay ayaa meel daran iyo daadis lagaaga yeedhi karaa mararka qaar saad baatilkii raacaysa hiriqla rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu yaqaanay markuu abu sufyaan waraysiga dheer ka qaaday ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay abu sufyaan oo beenna aanu u sheegin oo sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u taxay hiriqle muxuu sameeyey hiriqle wuxuu idhi wallaahi sifaadka aad tilmaamaysaa hadday jiraan ninka aad sheegaysaa bartaa aan taaganahay buu imanaya yacani waa inuu rasuulkii ilaahay yahay waa sifaadkiiyo tilmaamihii ay hayeen ninkaasi wuxuu xaqiiqsaday nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay buu gartay macrifa laakiin wuxuu door biday madaxtinimadiisii iyo kursigiisii ayuu qaatay kaasuu ka doortay markaa waxaa lagaa rabaa xaqa inaad barato baadilkana aad iska ilaaliso taasoo keliya kuguma filla aad baratide waxaa lagaa rabaa xaqi inaad raacdo labadaasoo la isku daray kuguma filla mid saddexaad baa hadhay waxaa hadhay iisaaru alxaqi cala albaatil qofka muslimka ee xaqa baatil xaqa iyo baatilka intuu sidaa labadaba u eego inuu baatilka bartaa iska dhigo oo xaqa uu ka doorbido saddexdaa shay oo la isku daray ayaa qofka muslimkaa sabaadkiisa ku sugnaanaya inuu qofku xaqa barto xaqa uu raaco baatilka iyo xaqana inuu qaato xaqa inuu qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qodobkan dambe waxaan rabeen dul istaaga xoogaa xaqa iyo baatilku had iyo jeer way isu ekaadaan amba waa la isu ekaysiiyaa dan iyadoo la leeyahay iyo qorshe iyo ujeeddo iyo muraad ayaa waxaa laysku laysku ladhaa oo laysku daahaa baadilka iyo xaqa bale ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay baadilku maba socdaba meelba ma gaadho ilaa waxoogaa xaqa lagu daro baadil mutuxan oo sidii lagu abuuraya oo dhar tiran dadku ma qaataan waxay u qaataan waxa lagu rinjiyeeyaa lagu qurxiyaa waxoogaa xaqa meelba mari maayo wuxuu ku leeyahay bidcada haddii bidcadu waxoogaa xaqii aan la socon lama qaateen baadil maxdiya bay noqon lahayd laakiin markii la isku daray bidco iyo xoogaa sunnaahoo daba socoto adille iyo qur-aan iyo xadiis la daba wado ayaa qofku wuxuu moodayaa diin markaasuu bidcadii qaadanaya ilaahayna subxaana wa tacala wuxuu leeyahay walaa talbisu alxaqa bilbaatil wataktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa waa ahlu kitaabkii xaqa baatilka ha ku darina xaqa iyo baatilka ha isku darina oo ha isku labihina xaqa iyo baatilka ha isku dhex shaandhaynina ee kala guroo kala saara wataktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa iyo baadilka haddii la isdhex wado xaqaa qarsooma ceeb kale ma soo baxdo ceebta timaadaa waxay tahay xaqii unbaa qarsoomaya xaqu wuxuu ku soo baxay xaqiiqadiisa laakiin xaqa marka baadil lagu daro xaqu ma baal istaagi karo baadilka meesha uu ka baxayaa xaqii xaqii baa qarsoomaya ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay wataktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa iyo baadilka ha isdhex wadina ee kala guroo kala saara marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leey ya ahla alkitaab lima talbisuuna alxaqa bilbaatili wataktumuuna alxaqa wa antum taclamuun waa canaan waxaa la leeyahay ahlu kitaabow maxaasan u samaynaysaan xaqa iyo baatilka maxaa isu dhex wadaan maxaa isugu guraysaan ya xaqina waa inuu gaar ahaado baatilkana waa inuu gaar ahaado labadu waanaan isdhexgelin qofka muslimkaa waxaa la rabaa itaalkiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa iyo fahankiisa inuu ku dadaalo xaqa khaaliska ah ee haabitka ah ee bannaanka yaalla qofka muslimkaa inuu qaato inaanu xaq wax ku dhex jijiran inuu iska ilaaliyo inta uu iska ilaalin kara inuu iska ilaaliyo aqoontiisa iyo awooddiisaan ku idhi aqoontiisa iyo awooddiisa inta ay tahay inuu qofka muslimkaah wuxuu mutacabad ku yahay qofka muslimkaahi inuu diinta ilaahay khaaliska ah wa anna haada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu taasaa qofka muslimkaa lagu addoonsaday xaq baadilkana waxaa laydhi iska dhigo bannaankaa dhigo oo tuura laakiin dadkii muslimiinta waxaa looga taag leeyahay inuu xoogaa xaqiina xoogaa ka soo qaato baadilkiina ka soo qaato waaba hadduu xaqa badh ka soo qaatee qaar baa xaqii xataa inay badh ka soo qaataan loogu taaglahay oo baadilkii oo mutuxan oo qaawan oo sidii lagu abuuraya ayaa muslimiinta waxa uga dhigay inuu xaqi yahay markaasuu ku doodaya oo uu ku dagaalamaya ya oo uu suuq geynaya oo meel kasta uu kaga hadlaya ilahayna subxana wa tacala sidaa kooban buu u leeyahy aayaadkani had iyo jeer waxay ku socdaan dadka culimmada ah aayaadkan labadaan akhrinay waina minhum la fariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaab wamaa huwa min alkitaab wayaquuluuna huwa min cindi illaah wamaa huwa min cindi illaah wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun aayaadkan waxay ku socdaan dadka diinta islaamka aqoonta u leh ducaadda culimmada jamacaadka islaamigaa dadka diinta daneeya ee aqoonta u leh ee dadkuna diinta ay ka sugayaan ayaa aayaadkan ay ka hadli karaan haddii kale ninka caamiga ah ee bannaanka fadhiyaa xaq iyo baadilka farsamo oo isugu labaho oo isugu qalda maba yaqaanaba ninka xaq iyo baadilka isku qaldaya waa kuma waa nin xaqiina yaqaana baadilkiina yaqaana ninkaasaa labada isku shaandhayn kara oo isku farsamayn kara oo dadka muslimiinta ku lugoyn kara marka bidarajati aluulaa aayaadkani waxay la hadlayaan maaragtay ay ay dhaleecaynayaan la hadlayaan maahe ay dhaleeca ay canaananayaan waa dadka muslimiinta aayadda u dambaysa ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waina minhum ahlu kitaabkii waxaa ka mida la fariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi litaxsabuuhu min alkitaabi wamaa huwa min alkitaab nimanka weliba gaar ahaan yuhuudda u sii badan tahaye waxaa ka mida dad carabka leexinaya oo macnihii iyo tafsiirkii diintay haysteen leexinaya litaxsabuuhu min alkitaabi wamaa huwa min alkitaab si aa u moodaan inay diintu waxaan sheegtay hadda manay sheegine ogow bay ka dhigantay manay sheegine iyagaa waxaan samaystay wayaquuluuna haada huwa min cindi illaah wamaa huwa min cindi illaah waxay leeyahy waxaanaanu sheegaynaa xagga ilaahay bay ka yimaadeen intuu wax jabaacoodiyo oo gaalnimo uu soo qaado oo fisqi uu soo qaado oo bidca uu soo qaado oo uu soo naqshadeeyo oo uu soo qurxiyo ayaa wuxuu leey ilaahay baa san yidhi waa diintii ilaahay oo aalheblaayu saa ku yidhi aayaad buu soo afduubayaa mid kalena wuu soo luqunjibaadhayaa markaasaa ninkii caamiga ahaa isaga af carabin baa la maqashiinaya hadduu xataa maahmaha carbeed ay tahay isagu wuxuu haystaa sheekhi qur-aan inuu akhriyey oo sheekhyolbacaynkaa yidhi isagoo kii qur-aanka akhrinayay maha buu ku leeyahy waxaanu isugu laaqo isugu laabay waa xaq iyo baatil ama waa baatil mutuxan oo uu qur-aan iyo aayad iyo xadiis soo deliishaday ta muhiimkaa markaa waxay tahay qofka muslimkaa inuu iska ilaaliyo xaqa iyo baatilka inuu isku ladho xaqa iyo baatilka inuu isku qaso haddii kale sabaadkii iyo sugnaanshiyaha meesha ka baxaya leanna waxaanu leenahay xaqa qofka muslimkaah waa inuu ku sugnaadaa xaquu ku sugnaanaya waa xaqa khaaliska ah alxaq althaabit alkhaalis xaq khaalisa oo badhax tiran oo sugan oo xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka yimi maaha aaraa'u اrijaal wa afkaaru اrijaal wa afkaaru اljamaacaat wاlqabaa'il maaha waxa waa diinta ilaahay subxaana wa tacala xaggeeda ka timi qofku taa waa inuu ku sugnaado waxaan kusoo gebagabeynaya haddii ilaahay ka dhigo laba mowqif oo gaagaaban ama laba namuudaj aan idhaahdo oo ku saabsan dadkii hore marka diinta ay wax ku yimaadaan adag say u sugnaan jireen way fara badan tahe waxun baan ka soo qadan laba tusaale oo ku saabsan althabaatu fi اliimaan iyo althabaatu fi اddacwa qofka muslimkaah iimaankiisa inuu ku sugnaado iimaanka had iyo jeer waxaa soo food saara saddex xaaladood waxaa soo food saara mararka qaar qofka in iimaankiisa lagu dhibo oo la dhibo oo la cadibo oo la eryado oo la baacsado oo la xidho oo la waxyeeleeyo inuu sugnaado oo dhibaatadaa soo gaadhay aanu u debcin ama geesta kale in looga soo wareego qofka muqhriyaad in masaalix iyo lacag iyo hanti iyo dhaldhalaal adduunyo iyo mansab iyo madaxtinimo in xaggaa laga soo maro oo qofka iimaankiisi ay saamayso dhaldhalaalka adduunyadu intuu kan iska dhigo macmacaanka uu raaco amaba shubuhaadka ka khatar tahayna waa kaas laga yaabaa qofka muslimkaah iimaankiisu wanaagsan yahay inuu labadaba fahmaa suuragala laakiin midda khatiirkaah waxay tahay qofka muslimka iimaankiisa marka shubahaadku ay ku kacaan iyo madmadowgu oo uu difaacan kari waayo markaa qofka muslimkaah muxuu yeelaya marka ahabaatu fi اliimaan nebiyulaahi moxamed alayhi salaam calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyulaahi ibraahim calayhi salaam alkhaliilaan labadaas nebi marxalada adag bay soo mareen oo casiiba laydinka sheekayn maayo dhibaataday soo mareen ee iimaankooda lagu dhibay ee la baacsaday ee la eryaday ee la dhibay ee la xanuunjiyey ay qaxeen labaduba ay hijroodeen dalkoodii ay ka baxeen haddana waxay ka sinaayeen sida cabdullahi bn cabbaas uu tilmaamayo xasbiya allah wa nicma alwakiil cabdullahi bn cabbaas radia allahu tacala canhu wuxuu leeyahay xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu calayhi asalaam xiina ulqiya fi nnaar وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله بقف اسكو مبدأ أو اسكو طريقة أو اسكو فكر أو اسكو فهمة نبي الله إبراهيم ضبك مركي لغو توري إلهي ما إلاوين هذه يجردتك مركي عبصودان إيه عبصدو أي مدح مرتو إلهي وإلاوان الله هبلو يا طلاي war hebelkii aanu xididka ahayn mee kii aan gacanta ku lahaa mee midbaa beri abaaraanu galay qofku intaasoo waxbu xasana laakiin dadka waxaa ka hoos baxa iimaankii inuu qofku dha anigu cid kale uma baahnay ilaahay baan u baahanahay way ka hoos baxdaa riwaayad aanan hubin ayaa waxay tilmaamaysaa markii nebiyullaahi ibraahim manjaniiqa lagu riday ee la tuuraayey intii aan la tuurin ayaa malag baa u yimi wuxuu ku yidhi malaggii noocaas ahaa baanu magacaa lahaa maxaan kuu qabtay ilaah bay kaa soo direen wuxuu idhi haddii adigu waxqabasho aad ii tari kartana waxba hay qabanin laakiin waxqabasho xaggii ilaahay ka tima hadday tahay waa haayo waan u baahanay dabeeto waa lagu tuuray maxaa dhacay marka markii dabka lagu tuuray soo muu guban soo muu shaaxidin haaya nebi ibraahim baa shaaxidoo gubtay dee maye muu guban waa ka dhacsantiine nebiyullaahi ibraahim muu guban dee qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim wuu dhex seexday isagoo xataa dambes aanuu koolbu ka soo baxay meesha isagoo aan dambes kool maaha inuu gubtay xataa dambes aanuu gaadhin buu ka soo baxay meesha khalaas ilaahay buu isku helay ilaahay buu xasuustay wuu ku dheganaaday dhabna way ka ahayd iyo xaqiiqo ku eegitaan itijaaba may ahayn nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam saasoo kale tusaalaha labaad ee iimaanka ku saabsan abuubakar radia allahu tacaala canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey ee samada la qabadsiiyey israagii micraajkii waa garanaysaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo noqday isagoo abuubakar aanay isarag rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa quraysh wuxuu ku yidhi xalayta waa lai kaxeeyo waxaa lai geeyey filistiin beyt almaqdis dabeetna samadaa laisii dhaafiyey dabeetana waan soo noqday quraysh way yaabta waxay tidhi maxamed beentiisii hore way sahlanaydee tii ugu weynayd maantuu sheegay laba laba bilood baa la sii socdaa oo la soo socdaa ma meesha intaa loo socda xalatay intaa tagtay oo aad wax ka soo eegtay ayaad soo noqotay miyaa markaasuu yidhi haa madaxay gacmaa saareen abubakr bay u yimaadeen qisada waa ogtihin oo alisra walmicraaj way dheertay laakiin waxaan uga jeedaa abubakr bay u yimaadeen radia allahu tacaala canhu waxay ku yidhahdeen abubakarow ma kuu war saaxiibkaa ma ogtahay wuxuu maanta yidhi muxuu yidhi wuxuu yidhi halkan baan ka tegayoo xalayto filistiin baan tegayo baytalmaqdisoo isla xalay baan soo laabtay wuxuu yidhi miyuu yidhi sidaa awa qaala haada ma yidhi markaasayna haayo wuu yidhi wuxuu yidhi in qaala daalika laqad sadaq in qaala daalika laqad sadaq hadduu nebigu caynkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ah hubtaan waa runtii hadda bal ogow rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar umuu sheegin abubakar wuxuu beeniyey caqligiisii iyo garaadkiisii dadka maanta la wareegaysanaya caqliga caqligii baa meel lagaga dhacaya caqliga waxaaha loo sameeya abubakar radia allahu tacaala canhu iyo adiga iyo maa caqli badan caqligaaga waa zero loo eega abubakar abubakar waxyaabihii ibni aadamku ay fahmayeen ee maxsuusaadka ahaa ee la dareemayey maanta waxyigii baa khilaafay waxyigii baa khilaafay waxyigii wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intoo maka laga qaaday bayt almaqdis in la geeyey xalayto isla markiiba la soo celiyey caqligii ibni aadamkee markaa joogay mustaxiil bay ahayd laakiin soo maanta wax sugan wax suuragala maaha maanta waa suuragal waa wax dhici karaa oo dee qalabkan dheeraya maanta la raacaa laakiin xilligaa mustaxiil bay ahayd rasuul abubakar ma odhan rasuulkii ilaah oo debal hadda waa een nimankii quraysho arrin bay iishay arrinkaas miyuu jiraa haa xataa aan kuma odhan iyagii aan soo weyddiiyo ma odhan wuxuu idhi hadduu idhi waa runtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu yimi rasuulkii ilaah ba hadda arrinkaa inaga yar hubi ma odhan arrinkaas waa culaysee may naga hubtaa ma odhan xataa ma odhan in qaala in qaala in qaala daalik faqad sadaq arrinkaa haddii uu yidhi waa runtii waxay tilmaamaysaa qofka muslimka iimaankiisa marka shubuhaadku ay ku yimaadaan shubuhaadka haddaad ka jawaabi kari weydo macnaheedu maaha shubhadu way saxanta waa aqoontaada iyo garaadkaaga marka waxaad waxaad tuuntaa caqligaaga iyo fahankaaga iyo garaadkaaga tasliim baad samaynaysaa marka tasliimka markaad shaqaynaya inaad ilaahay subxana wa tacala isuuta tidhahdo waa run ilaahay sadaqa allah ilaahay baa run sheegay wakadaba alaakharuun kuwii kalena been bay sheegeen maanta waxaa jira shubahaad fara badan nin dhallinyaraabaa su-aal la weydiinaya salaadda laga weydiinaya istisqaagaa laga weydiinaya soonkaa laga weydiinaya oo iimaankii ku saabsan markaasuu ku jawaabi kari waaye haddaad ka jawaabi kari weydo macnaheedu ma aha inaad khaldan tahay ee waa inaad jaahil tahay inaad aqoon lahayn aanad gaadhin meeshaad kaga jawaabi lahayd markaa qofka muslimka marka naftiisa hatume marka la leeyahay waxaa loo jeedaa taqsiir iyo gaabis baa kugu jira abu bakr radia allahu tacaala canhu waxan baa mustaxiila caqliga ibni aadamka ma gasho ma dhaadhacdo waxyaabahaaso dhan wuu iska daayo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa way yaabeen oo sad rumaysta wuxuu ku yidhi waxaan ka rumaystaa kan ku ka weyn baan ka rumaystay waxaan ka rumaystaa samada inuu war uga yimaado oo samadii imaa fog iyo baytalmaqdis samadaa fog yaa samadaa fog baytalmaqdis buu war iiga yimaadaa baan ka rumaysto waxay ka yimaadaa ima waxaanan ka rumaysanahayn baytalmaqdis baa la geeyey say idinka noqotay baasha asabaatu cala adacwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ku sugnaaday dacwadda tusaale uguma baahnidin gabadhii la odhan jiray khusayat alcaamiriya waan yaro dheereeyey caawe waan ugu talagalay raalli ahaada ilaanu mawduucan sheegay mawduuc ballaadhan buu ahaa war badan laakiin waan koob koobay khusayat alcaamiriya umu shurayk gabadhii la odhan jiray markii muslimiintu ay hijroodeen asxaabtu markay hijroodeenna maka ay ka baxeen ee madiine ay qabteen gabadhan waa la qabtay ninkeedii iyo ubadkeediiba waa laga reebay reerkoodii baa qabtay way ciqaabeen dadku hadday diin isku khilaafaan naxariis way idlaato way dhammaato weliba gaalaan xagga gaalada muslimiintu way naxariistaan oo qofka maxbuuska ay hayaan way ilaaliyaan laakiin mar hadda u fiirso gaalada waa gabadh itaal daran oo ubadkeedii laga reebay taasaa dhibaato ugu filanaya ninkeedii way qabteen waxay tidhi way ikaxeeyeen way safrayaan way socdaalayaan marka ay hadhsadaan markay hadhsadaan intay gacmaha iga xidhaan bay geed iga soo laalaadiyaan waxay isiiyaan markaan haraado malab bay isiiyaan malabku haraadka miyuu biiyaa haraadka wuu sii siyaadiyaa laakiin qofku markuu haraado wax kasta wuu cunaya saddex cisho oo kaamila ayaa waxay isiinayeen malab wax kale aanan cabahayn ilaa beerkii qallalay oo dhuuntii qallashay maalintii dambe ayay meel degeen duhura biyahoodii bay la soo degeen biyihii bay iska cabbeen way iska qadeeyeen geedkay galeen way seexseexdeen anna barta baan tigtignahayo aan ku xidhanahay geed anoo haraadan oo rafaadsan oo gaajaysan oo xanuunsanaya waa gabadh muslimada yaa kuhi gabadha way jilicsanta waxay tidhi markay seexdeen ayaa waxa iis xagga sare iga soo dhaadhacay waadaan amba baaldii wax adigu biyo ay ku jiraan waxa u taqaano waan ka cabbi dabeetna waan isku shubay haddana wuu soo buuxsamay mar labaad waan isku shubay oo waan ku maydhay oo waan ka dhergey anigoo markaa nefisay oo qaboobaaday ayaa nimanka ay soo toos tooseen waxay arkeen dee gabadha rabeen meesha inay ku cadimatay ku dhimatoo intay biyana cabtay maydhatay oo aaggu wada qoyan yahay waxay dhan yaa caduwat allaah ayna laki haada cadowgii ilaahay baa tahaye naxgaad biyaa ka keentay waxay tidhi caduwullaahi hayri may caytamin may tawaabin waxay tidhi caduwullaahi hayri cadowga ilaahay aniga maaha waa midaan aniga ahayn aniga ilahay darti baaba lee cadaabaya xataa idinkaa cadowga ilahay kumay odhan yacnii qofka muslimka nasaahadiisa iyo afmacaankiisa waxay tidhi cadowga ilaahay waa midaan aniga ahayna waa cid kale waxay idhaahdeen waanu fahanay intii aanu hurudnay baad iska xadhiggii iska furtay biyahayagii baad ku maydhatay eegta bay tidhi waa kuwaas nimankii way tageen biyahoodii shay kastaa wuu buuxaa sidiisii ayuu yahay nimankii waxay idhaahdeen wallaahi ilaaha meeshaa kugu waraabiyey waa ilaahay runtaha way wada muslimeen iska daa qofka muslimkaa sabaadka iyo sugnaanshiyu isaga inay wax u tartee xataa waxay saamayn ku samaynaysaa cidda ka war haysa cidda og ee la socota ayaa xataa qaadanaysa yacni qofka muslimkaa diinla'aanta iyo daciifnimada iyo kabaqaadnimada iyo marbageesu cararka diinta waa lagaga sii yaacaa dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay diinta badh uga tagaan oo ay u tanaasulaan dadkan baa diinta jeclaan doona wallahi way sii nacayaan markay daciifnimadaada iyo itaaldarradaada arkaan iyo mabda'la'aantaada wuxuuna tani mid maaha laakiin qofka muslimkaa markuu ku dheggan yahay wixiisa ee ilaahayna subxaanahu watacaala ku karaamaynayo waa lagugu imanaya waa la hubaa gabadhaasoo keliya maaha sumayo waa garanaysaan khadiija radia allahu tacaala canha dadka muslimiinta dacwadda ku sugnaaday ee diinta ku sugnaaday iimaanka ku sugnaaday aad iyo aad bay u fara badan yihiin wuxuun baan ku soo gebagabaynay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxaa la yidhi nebi muxamedow ilaahay dartii u dagaalan adiga naftaada mooye xil kaloo ku saarani ma jiro waxaan uga jeedaa waxay tahay sabaadka iyo sugnaanshiyaha mararka qaar baa dadka waxa weeciya dadkii baa ku yaraaday tobanbay noqdeen shan bay noqdeen nebigii imminkaan sheegaya baa ka mida marka tiradu ay yaraato ee qofka cid badani ay raaci weydo ayaa wuxuu odhanaya mala waad qaldan tahaye waxoogaa tanaasulaad sameey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay adiga naftaadoo keliya taa lagaala xisaabtamaya albalaaq albalaaq dadka diinta gaadhsii mabda'aaga iyo muctaqadkaaga iyo caqiidadaada iyo aragtaada ku sugnow taasoo keliya hayso tu labaad iyo tu saddexaad iyo tanaasul iyo mayalaan adiga lagaama rabo waxaa lagaa rabaa oo qura naftaada iyo toosnaantaada iyo sabaadka sidaas awda rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay qurayshi diidday ay la dagaalantay ee in yaroo masaakiina ay rumeeyeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mawaasimta dadku markay isu wada yimaadaan ee la soo xajo ee xajka la wada yimaado ee carabtu wada timaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray alaa rajulun yaxmilunii ilaa qawmi faina qurayshan qad manacuunii an uballiga kalaama rabbii rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxu odhan jiray war yaa dhaheen war dadow waa carabtii war yaa i qaadanaya yaan raacaa oo reerahoodii aan u raacaa waayo qurayshi hadalka ilaahay inaan tebiyo oo aan gaadhsiiyo way diidday way hortaagan tahaye waan isaga tegayaa kuwana yaa i qaadanaya waa laga dhaqaaqi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam reerna ma qaadanayo qolaa tiri waan ku qaadanaa shuruud bay ku xidheen shuruudday ku xidheen waxay ahayd shuruud taabanaysa diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu diidey waa shuruud maanta aan iska wada ogolaan lahayn waxay ku yidhaahdeen annagaa ku qaadanayna ku difaacayna waa reer ciidan leh oo magac leh oo awood leh oo miisaan leh waxay dhahen nabi maxamedow waanu ku qaadanaynaa diintaadana waanu qaadanayna waananu ku difaacaynaa laakiin hal shardi oo keliya markaad dhimato annagu xilkan igu soo wareeji intaas oo keliya ayaanu kaa rabnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday may buuhi hadday noocaa tahay saasaan ahaanaya way ka dhaqaajiyeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu ka dhaqaajiyey waxaa la rabaa waxyaabaha diinta ku saabsan qofka muslimkaah gorgortan iyo musaawama inaanu gelin naftaada waxaa doonto ka yeel laakiin markii wuxuu caqiide noqoto ay diin noqoto ay mabda noqoto oo masiiro ay noqoto oo dacwad ay noqoto qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo dhammaanteen waxaa laga rabaa walaalayaal sabaadka macnihiisu waa ballaadhan yahay horeen u sheegnay qofku salaadiisa inuu ku sugnaado caqiidadiisa inuu ku sugnaado qur-aan akhriskiisa inuu ku sugnaado inuu qofku diintiisa ilaashado xilli adag baa lagu jiraa xilli fitan baa lagu jiraa wax fara badan baa soo fool yeeshay oo soo furmay internetkii baa soo furmay cawlamaa soo furantay gaalaa xoog badatay muslimiintiibaa etaad daraysay aqoonteennibaa yaraatay jahligiibaa faafay alla kacabsigiibaa yaraaday wax allaaliya waxaas waxay sahlayaan qofka muslimkaah muctaqadaadkiisi iyo mabaadidiisii inaanu aad u haysan qof kasta ha xisaabiyo naftiisa ha la xisaabtamo diinta ilahay meeshibaad ka taagan tahay halkaad shalay taagnadii maanta yamaad fiican tahay salaadaadii shalayta maanta waa iyama muctaqadkaagii shalay iyo maanta waa iyama mowqifkaagii shalay iyo maanta waa iyama inaasaan kusoo gabagabaynaya wasali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi wasalam